بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد waxaynu ku jirnay calaamadihii saacadda iyo ashraadu saaca wuxuu yidhi sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica wamaa ataa wixii soo arooray waxyaabihii ku yimi ee ku soo arooray fi nasi qur'aanka wixii ku soo arooray qur'aanka naska ama dee xadiiskii nabowigaba wixii ku soo arooray ee min ashraadin calaamadaha iyo amaaradaha saacadda wax allaalo wixii amaarad iyo calaamadaha saacadda caddaynaya ama tilmaamaya inay dhowdahay oo ay imanayso min ashraadin waa amaaraadka saacadda fa kulluhu dhammaan wax allaala waxa naska ku yimi ama qur'aanka ama xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaqun waa shay dhacaya waa waaqic yaqiin ahaan buu dhacayaa bilaa shitaadin wax ishkaala iyadoon lahayn yacni wax ishtaad yacni wax fogaana oo dee maxaan ku dhaha shitaada oo bucdiya ay min qayri bucdin iyadoon shay fog ahayn waxaasoo dhani shaki la'aan fogaan la'aan waa dhacaysaa waana shay sugan waana imanaya weli ma dul waaya wuxuu uhi sheekhu wamaa ataa wixii soo arooray fi nasi qur'aanka ama xadiiska nabowiga wixii ku soo arooray ee min ashraaqin calaamadaha iyo amaaradaha saacadda fa kulluhu dhammaan wax allaala wax kastaoo soo arooray oo ku yimi naska ashraaqda calaamadaha xaqun waa shay waaqaca waa shay sugan waa shay dhacaya bilaa shiqaadin iyadoon fugaan u saaxiib ahayn haddee wax shaki iyo bucdi iyo rayb aan lahayn bay dhici doontaa yani wuxuu u jeedaa sheekhu wax kasta oo nusuusta ku sugnaaday oo calaamadaha saacadda tilmaamaya waa shay xaqa wax dee la fogaystana maaha caqliga saxda ahina ma inkirayo caqliguna ma diidayo intaas sheekhu markaa masalada ula jeeda bimacnaa waxaas way dhacayaanoo waa shay xaqa waayo marka uu tafsiirinaya sheekhu intaasi waa iska dee mujmalaya minhaa waxaa ka mid ah ashraarta saacadda waxyaabaha dhacaya buuhi sheekhu raximahullah safaariini wuxuu uhi mu'allifku minhaa waxaa ka mid a waxyaabaha dhici doona ashraadda adiladuna caddaynayso alimaamu imaamkaa soo baxaya imaamkii alkhaatamu a'immada lagu khatimay ee alkhaatamu khaatamka ay lila'imma a'immada lagu khatimay alfasiixu ay fasiixu lisaan carabkiisuna uu fasiix ahaaye baliiqa uhaa ayaa soo baxaya ee waxaa soo baxaya muxamed almahdi mid la yidhaahda muxamed almahdi waa magaciisa muxamed baa la ydhaha almahdiya magaca aabbihiina waxaa la yidhaahdaa cabdillaahi baa la ydhahdaa waxaa soo baxaya muxamed almahdi muxamed almahdi baa soo baxaya isamkiisana waa muxamed almahdi magaca aabbihiina waxaa la yidhahdaa cabdillaahi qodobkaa mahdiga ama masalada mahdigana axaadiis fara badan ayaa ka asaxday ama ka sugnaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka culummada ama sheekhu safaariini sharaxa wuxuu ka odhanayaa ee axaadiistu waxay gaadhaysaa xadkii tawaaturkay gaadhaysaa yacni xadda tawaatur waa mutawaatir axaadiista ka sheekaynaysaa inuu soo bixi doono nin mahdi la yidhaahdo khuruujulmahdiyi axaadiistaas waa mutawaatir waxaa kaloo ka mid a culammada tiri waa mutawaatir arrintaasi shawkaani waxaa kaloo ka mid ah asheekh alcallaama sidiiq xasan khan alhindi waa culammadii hindiya kitaabkiisa la yidhaahdo alidaaca uu kaga sheekaynaya akhbaarta ashraad saaca waxaa kaloo ka mid ah safaariini waxaa ka mid ah alimaam alcallaama asheekh moxamed naasir addiin alalbani calayhi raxmat ullah saxiixada wuxuu yidhi waxay ka ansaxday dhowr iyo toban saxaabi way ka sugnaatay markaa dee culummada tidhi xadiiska mahdiga caddaynaya ee baabal mahdi ku soo arooray waxay gaadhaysaa ilaa shan iyo toban culummada ayaa iyaguna waxay caddeeyeen arrinta iyada ah inay tahay shay saxeexa oo sugnaaday risaalo fiican waxaa ku qoray asheekh alcallaama cabdulmuxsin alcabbaad asheekh cabdulmuxsin alcabbaad risaalad buu ka alifay uu kaga sheekaynaya axaadiista mahdiga iyo dadka inkiraya si fii si cilmiyeysan ayuu u sugay laakiin waxaa la yaab leh sheekhan risaaladka sharaxa ee qayb ku leh ibnu maanic baa la yidhaa ibnu maanic waxaa la yaab leh ibnu maanic isagu wuxuu leeyahay axaadiista ku soo aroortay mahdigu waa daciifoo ma sugna cajiib marka muxaqiqa ilaahay raallaha ka ahda taxqiiqa xagga hoose maraya ayaa aad u fiican marka wuxuu leeyahay wadaadku wuxuu ku dagmay wadaadkii taariikhda ibnu khalduun ninkii ibnu khalduun ee taariikhda leh ayaa odhanaya axaadiista mahdiga sheegaysaa waa wada daciif waa baatil micsaxi marka taana si fiican waxa ugu jawaabaya asheekh cabdulmuxsin alcabaad ilaahay allah ka hada sheekha weyn ee xaramka fadhiya ilaa soddon sano afartan sano xaramka wax ka dhiga sheekh cabdulmuxsin markaasi cilmiyeysan buu ridina wuxuu leeyahay sheekha la yidhaa muqadimada ibnu khalduun dee sheekhu taariikhda ku ficna oo dee baabka taariikhda faaiq aad buu u ficnaa ha ilaaha ka abaalmariyo laakiin axaadiista iyo cilmiga akhbaarta axaadiista iyo macrifada axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam aqoon fara badan u lahay marka dee baabkiisiiba maaha inuu yidhaahdo axaadiista mahdiga sheegaysaa waa daciif oo ma sugna waayo caqiidadana yaqiin baa mar hadday baabul ictiqaad tahay buu yidhi yaqiin baa la doonaya taana dee culimmadiiba u jawaabay axaadiista ku soo aroortay mahdiga la sugayaa waa mutawaatir waa caqiidatu ahli sunna waljamaaca alcaqiida alcaqiida asalafiya waa caqiida saxda ahayd in mahdigu soo baxayo markaa risaaladda asheekh cabdilmuxsin ayaa tii markaa laba wadaadun baa dee ku tagmay ibnu khalduun oo masalada aad uga wahamay iyo wadaadkii kale la odhan jiray ibnu maanic marka raggaas waxay ku dagmeen akhbaarta marka magiciisuna waa moxamed binu cabdillaah magiciisu moxamed binu cabdillaah magiciisu almahdiyuna axaadiistay ku sugnaatay lafdigan kelmadan almahdiyu axaadiistay ku sugnaatay ta kale taa macnaheeduna maaha caqiidadii shiicada inaan kumaysan lahay waayo shiicadu iimaan bay sugayaan iimaan muntadara iimaamka labiyo tobnaad a'immada labiyo tobanka ah ee shiicadu ay sugaan iimaamka labiyo toban baanu sugaynaa layagu yidhaahda innagu kaa caqiidaynu maaha waa nin soo baxaya dadka cadaalad ku xukumi doona ee waa a'immada ka ugu dambeeya soo bixi doona cadaalad dulmiga ayuu suulin doonaa magaciisa moxamed bin cabdilaahi baa la yidhaahdaa taas inay caqiidatu ahlu sunna waljamaaca inay ka mid tahay inagu caqiido waa rumaysannahay ilaahay tabaaraka wa tacaalana sidaasaanu ugu dhowaanaynaa jalla wacala minhaa waxaa ka mid ah ashraata saaca alimaamu imaamkii alkhaatami imaamkii khaatamka ahaa alfasiixu fasiixa fasiixulisaani carabkiisuna fasiixu ahaa buu yidhi waxaa la yidhahda moxamed almahdiyu waa moxamed almahdi weeyaan walmasiixu iyo walmasiixu haa halkaana masiixana da ciisa buu jeed ay ciisa calayhi salaatu wasalaam marka ciise calayhi salaatu wasalaamna waa soo degayaa taana de waa macruuf ciise calayhi salaatu wasalaam inuu soo degayo oo uu masiixu dajaal dilayo aayaadka iyo axaadiistuba waa caddaynayaan marka arrintaana ee waxaa ku sugnaatay waxaan ishkaal lahayn ama muran iyo shaki iyo ishkaal aan lahayn wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wاladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ay ku sugan tahaye ku jirto naftaydu gacantiisa waxay u dhowdahay inuu soo dego dhexdiinna ibnu maryam xakaman cadlan wuxuu jebin doonaa saliibka wuxuu dili doonaa khinsiirka wuxuu dejin doonaa jiziyada xadiiskii macruufka ahaa ee maxaa kula muttafaqun calayhi ahaa marka axaadiistaas shaki ma leh masiix maxaa loogu bixiyey tasmiyada masiix maxaa loogu bixiyey culimmada qaar waxay leeyihin sakariya calayhi salaam ayaa masaxahu masaxay culimmada qaar waxay leeyihin waayo wuxuu wax masixi jiray qofka xanuunsanaya ma masaxo qof ceeb u saaxiiba ilaa bara'a saasay culimmada qaar yidhahdeen qaarna waxay dhahdeen masiixu luda hanuunkii iyo dee hidaayadana waa u saaxiib masiixii dalaalka iyo lumitaanka ee dajaal lagu dili doonaa marka midna waa masiixii dalaalka iyo inxiraafka oo waa masiixu dajaal midna waa masiixii hidaayada marka waa laba oo midna waa ciise waa masiixii alhidaaya alhuda ka kale dajaalu dili doona waa masiixu inxiraafka iyo dalaalka marka culammada qaar dee axaadiista qaar bay ku sugnaatay masiixu dajaal in lagu sifeeyey wafiga waa masiixu adalaal masiixa dalaalka axaadiista waa sugnaatay waan saxday waayo marka taana waynu soo marnay masiixu dajaal wuu imanayaa masiixu dajaal waa imanaya maadaama masiixu dajaal uu imanayo ciise calayhi salaatu wasalaam baa dili doonaa waana caqiide saxa inuu dili doono axaadiis ba ku soo aroortay ninka khuruuj mahdi ninka mahdi la yidhaahdaana mahdiga wax la yidhahdana waa soo baxaya waana shayda xaqa in mahdigu soo baxay waayaa waanahu yaqtulu lidajaali waanahu yaqtulu waa dilayaa waanahu yaqtulu waa dilayaa lidajaali dajaalna waa dilayaa waanahu yaqtulu waa dilayaa lidajaali dajaal waa dilaya masiixa hidaayadu yaqtulu waa dilaya lidajaali dajaal buu dili doonaa waxaanu ku deli doonaa goobta la yidhaah bibaabi luddin meesha baabu luddin la yidhahdo buu ku dili doonaa waanahu yaqtulu waa dilayaa masiixi lhuda soo maaha lidajaali dajaal buu dili doonaa waxaanu ku dili doonaa bibaabi luddin meesha baabi luddin la yidhaahdo ayuu waa meel waa meel mantiqada marka baabi luddin waa mowdic macruufa ayuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala raxmatan waasica waxay u jirtaa ishriin kilomitr talaabid bay labaatan kilomitr bay u jirtaa madiinadii dee markaa waa ismu mowdic waa mantiqad ama mowdic magaceed weeyaan waayo meesha mantiqada la idhahdo waxay ku taallaa dhulka marka dhulka muqadaskay ku taallaa bibaabi luddin khalli iska daa waxaad iska dhaaftaa canti daalin muranka oo dee qadiyadda masiixudajaal ha ka murmin uu imanayaa masiixudajaal ciise calayhi salaatu wasalaam baa soo degaya ciisaa dili doona calayhi salaatu wasalaam arrintaa jidaalkeeda iyo murankeeda iska daaya ku murmin waa shay xaqa ciise waa soo degaya masiixu dajaal waa soo baxaya waa la dili doonaa masiixii waa iman doonaa waayo kuwaasina waxay ka mid yihiin calaamadaha iyo ashraadda saacada wa amru yaajuuja wamaajuuja halkana wuxuu galay yaajuuj iyo maajuuj wa amru arrinta culimmada qaar waxay leeyihin mafcuul bihi mafcuul ha laga dhigo oo dee abit waxaad sugtaa amra yaajuuj wamaajuuj abit isbaatoo sugoo waxaad sugtaa amra yaajuuj wamaajuuj oo saas markaa culimmada qaar ay leeyihin waayo wa amra arrinka yacni waxaad isbaat ka sugtaa arrinta ama masalada yaajuuj iyo maajuuj inay iman doonaan la soo dayn doonaa sug isbaati abit waxaad isbaat sugtaa amra yaajuuja waabit amra yaajuuja maajuuj ictiqaad waxaad ictiqaadaa inay sugan tahay masaladaasi fainnahu waayo arrintaa yaajuuj iyo maajuuj xaqun inay soo baxayaan waa shay sugan oo dhacaya oo shaki aan lahayn sida ka hadmi lkacba sida tusaale ahaan kacbadana la duudan iyaduna waa maslo kale ay ka hubuuti hadmilkacbati siday u sugan tahay kacbada in la dumin doono siday u sugan tahay oo kale masaladaana uu isbaatay oo dee masaladii hadmilkacba kacbadana in la dumin doono oo kacbadu dee la kharaabin doono iyadina axaadiisba ku saartay waa calaamadaha saacadda iyaduna ka mid tahay waxa uu soo wariyey ama uu soo saaray alimaam albukhaari wuxuu soo saaray can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can الnabiyi calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa kharibaya alkacbata duu asiwaaqatayn mid yacni lugihiisu ama dhudhumadiisu saaqaynkiisu ay yaryar yihiin oo dee daqiiqu saaqayni saaqaynkiisu daqiiq ay yihiin oo min alxabashati xabashida ka mida ayaa kacbada dumin doonaa dhagax buu u qaadi doonaa xajar xajar buu u qaadi doonaa xadiiskaana bukhaari baa soo saaray marka kacbada in la duminayo waa calaamadaha saacadda ka mida marka culammadu way isku khilaafeenoo goormay dhacaysaa bay yidhahdeen kacbada la duminay marka culammada qaar baa yidhi marka aayaadku calaamadaha saacaddu ay dhammaadaan kadib baa kacbada la duminaya haddee saacaddiiba dhowdahay wixii wada dhacaan dadkuna dee beydka ilaahi ay ka hajiraan calaamadihii bateen ayay dhacaysa culamada qaar waxay leeyihin maya markay daabadu soo baxdo khuruuju daaba daabadu marka lala way timi waxaa ku xiga hadhun kacbati kacbada hadwigeeda kuxiga marka halkaana khilaaf baa ku jira waayahay marka innaku waa ictiqaadsannahay kacbadana waa la duminayaa waa koow ya'juuj iyo maajuujin masaladaasina waa soo baxayaan adilada waa loo hayaa qur'aanka iyo sunnaha waa ku soo aroortay waayahay wuxuu yidhi wa anna minha waxaa ka mida wuxuu yidhi sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica wa anna minha waxaa ka mida ashraada iyo calaamadaha saacadda waxaa ka mida wa anna minha waxaa ka mida buu yidhi sheekhu aayata dukhaani calaamadda dukhaanka ka mida yacni aayata dukhaanna wuxuu la jeedaa calaamadda dukhaanka dukhaan baa soo bixi doona oo qur'aankuna yowma taati samaau bidukhaanin mubiin markaa bidukhaanin mubiin in aayadda dukhaanku uu iman doono iyadana waxaad calaamadahay ka mid tahay wa annahu amarka iyo shanigu wuxuu yahay minhaa waxaa ka mida calaamadaha aaya waxa calaamadaha waxaa ka mida aayata dukhaani aayadda dukhaanka ayaa ka mida oo markaa dukhaankuna uu iman doono marka culammadu way isku khilaafeen culamada qaar waxay leeyiin way dhacdayoo dukhaankani wakhti horaaba la arkay oo dee culammada ama a'immada cusuurtoodii iyo wakhtiyadii culammada way dhacdayoo dukhaanku waa la arkay culamada qaar waxay leeyiin weli dukhaankii muu dhicinoo waa imanaya sharaxana khilaafka buu sheegaya sharaxa weyn ee safaariini lawaamicu anwaar waa ku tilmaamay hase haatee inaanay dee dhicin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ka warramay dukhaankana weli in la sugayo samada iyo cirku inuu dukhaan keeni doono ama qiiq inuu keeni doono mubiina waa shay weyn way dhici kartaa dee dadka qaar ka mida inay dukhaan meel ku arkaan ama shaam uu ka dhaco ama beled buldaanta ka mida caalamka way dhici kartaa inay meel ka dhaceen laakiin dukhaankii calaamadda ahaa ee ashraadu saacati addukhaan waa la sugayaa sheekha waaye wa anna minaa waxaa ka mid ah aayata dukhaan waaye wa annahu waxaa kaloo ka mid ah calaamadaha yudhabu in lala tegayo la rafcinayo ee yurfacu waa la rafcin doonaa bilqur'aani alcadiim qur'aanka cadiimka ehe weynna calaamadaha saacadda waxaa ka mida qur'aanka in la rafcin doono sare loo qaadi doono ya oo masxafka markuu qofku kala furo quraaga laga waayo oo talo innaa caddaynaa kalkawtartimaaday gow kuma taalan qul wallaa suurat albaqara waaba laga rafcinaya masaaxiftay wade waraaqunbaa cadcadee wixii waa laga waayey marka in dadka habeenkii seexdaan ayuu rasuulku yidhi aroortina waa la waayey laabihii xataa qofka idhaa kiidhaa ana xafidsanna laabtana waa laga siibayaa masxafkana waa laga saaraya hal xaraf kama hadhayo taasina dee calaamadaha imanaya xadiiska ku soo arooray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku soo aroorayna waa xadiis saxiixa weeye marka qur'aanka waa la rafcin doonaa markay dadku dee qur-aanka ku ciyaaraan ee qur-aanka dee ay dayacaan isagoo ilaahay takriiminaya qur-aanka rafcinaya marka masxafka qur'aanka in la rafcin doono masaaxifta laga rafcinayo laabta iyo sadriga in laga siibayo taasina waa la rafcin doonaa dee waa tii aahaarta xadiiskii xudayfa uu ku soo arooro qur'aanka waa habeenunbaa la rafcinaya xataa laa yabqa fi lmasaaxifi minhu xarfun walaa fi lquluubi minhu aaya hal aayadna kaadhi mayso marka taana waa ictiqaadsannahay taana waa rumaysannahay qur'aanka cadiimka ah in la rafcin doono in sare loo qaadayo waa ictiqaadsannahay waa rumaysannahay waayahay masaladaasina waa caddan oo layn ishkaal male waaya duluucu shamsi lufuqi min dabuurin duluucu shamsi lufuqi waxaa ka mid a min ashraadi saaca calaamadaha saacadda waxaa ka mida duluucu soo bixitaan shamsil ufuqi caadcaadda ufuqa ka imanaysa dhinaca ka imanaysa naaxiyada dhinaca kasoo baxaysa waxay ka soo baxaysaa min dabuurin dhinaca dabuur wuxuu ula jeedaa eytihada maqrib halkii ay ka dhacday ee maqrib galbeed bartii ay ka dhacday jihada maqribka ayay ka soo baxaysaa buu yidhi waayo dee markaa dabuurna wuxuu u isticmaalay baabkii kacbada baabulkacbati ayay markaa dhabarka usii jeedinaysaa oo dee dhabarka ayay markaa usii jeedinaysaa duluucu shamsi lufuqi soo bixitaanka shamsi lufuqi min dabuurin xagga maqrib ka soo baxda iyadana waa ictiqaadsanahay calaamadaha saacadda ama ashraadda saacadda ayay ka mid tahay sida sidaas oo kale ka daati asyaadi waxaa kaloo ka mid a calaamadaha saacadda inay maxaanku idhaahdaa soo baxayso ka daati asyaadin tii u saaxiibka ahayd daati asyaadi wuxuu ula jeedaa ay addaaba daabadi daati asyaad asyaadna waxaa la idhaahdaa waa maka iyo buuraheeda ayaa la idhaahdaa daati asyaad daati asyaadin waayo iyo waxaynu ictiqaadsannahay inay soo duluucu shamsi min maqribiha waa ictiqaadsannahay haddaba waxaa kaloo la mida iyadana kahaa ka daati asyaadin saas oo kale ta u saaxiibka ah asyaadin maxaan ku idhaahdaa ka soo baxaysa maka ka soo baxaysa markaa daabadu waxay ka soo baxaysaa mandiqada maka iyo inta ku xeeran ayay ka soo baxaysaa laakiin dee adilo saxeixa ama daliil cad axaadiista wax tilmaamaya inay maka ka soo baxayso ma jirto khilaaf baata ku jira marka wuxuu yidhi cala almashhuuri sida caankaayla ay min alaqwaali mashhuurka min alaqwaali sida dee weliba dee madhabka imaam axmed madhabkeennii xanaabilada madhabkeeni imaam axmed waxaa caan oo almashhuur cinda alxanaabila xanaabilada fiqigooda waxa caana oo kutubta dee xanaabiladu ku sheegaan inay daata ajaadi maka ka soo baxayso laakiin arrintaasi mawdica iyo halkay ka soo baxaysaa waa la isku khilaafsan yahay ee calalmashhuuride marka waxaynu uu sheekhu ictimaadayaa qowlka caanka ah ee mashhuurka ee madhabka ee aqwaasha culammada marka halkaana marka daabadaasina waa soo baxaysaa waana ictiqaadsannahay waana rumaysannahay cadcaadduna halkay ka dhacday ayay ka soo baxaysaa intaa waa ictiqaaday duluucu shamsi lufuqi min dabuurin ka daati asyaadin daata asyaadina wuxuu la jeedaa muxuu la jeedaa daata asyaadin daabadyalka ahaa calalmashhuurina sida caanka ay min min alaqwaali aqwaasha culummada sida caanka in ay soo baxayso ka daata asyaadin taasina waa soo baxaysa dee qur-aankuna waa caddeeyey inay la hadlayso dadka oo anna annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun ya inay dee hadlaysoo daabo markaa taana waa ictiqaadsan wa aakhiru laayaati wa aakhiru laayaati aayaadka waxa ugu dambeeya aayaadka waxa ugu dambeeya buu yidhi wa aakhiru laayaati aayaadka aakhirkeedu aayaadka calaamadaha waxa ugu dambeeya xashru naari naartu inay soo ururinayso dadka wa aakhiru laayaati aayaadka waxa ugu dambeeya xashru naari naarta xashrigay samaynayso in dabku dadka soo ururinayo kama ataa sida ku soo aroortay fii muxkami alakhbaari axaadiista saxda ah sida ku soo aroortay axaadiista saxda ah ee sugan ee rasuulka ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam waxaa soo baxaya naar baa soo baxaysa naartaasi min alyamani yaman bay ka soo baxaysaa weliba cadan badda cadan bay ka soo baxaysaa dadka ayay ururinaysaa waxay geynaysaa maxsharka iyo halka laga soo saari doono axaadiista qaarna waxay sheegaysaa waxay ka soo baxaysaa bari bay ka soo baxaysaa dadka way uruurinaysaa waxay geynaysaa maqrib iyo galbeed bay geynaysaa axaadiista qaar ka mida waxay tilmaamayaan oo sheegayaan shaam intay naartu soo baxday dadka uruuriso inay mandiqada shaam dadka ku uruurinayso dee axaadiista ugu soo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in la cuskado oo loo cararo beledu shaam fadaa'il shaam shaamna dee fadaa'il fara badan ayay leedahay waayahay marka calaamadaha naartaasina waa soo baxaysaa wa aakhirulaayaati aayaadka waxa u dambeeyey buuri sheekhu xashru naari naartaas inay soo baxayso dadka soo uruurinayso dadkii bay xashrinaysaa ay linnaasi min almashriqi bay ka kaxaynaysaa ila almaqribi wa min alyamani yaman bay ka bilaabaysaa ilaa waxay tegaysaa dee shaam ayaa ay soconaysaa allahu mustacaan waa calaamadaha saacadda qiyaamaha ugu waaweyn weeyaan kama ataa siday ku timi ama ku soo aroortay fii muxkami alakhbaari axaadiista saxda ah ama muxkam alakhbaari nusuusta iyo adilada cadcad siday ugu timi saasoo kale weeyaan kama ataa siday ku timi fii muxkami alakhbaari axaadiista fakulluhaa dhammaan wax allaala waxa calaamadaha iyo ashraadda wax allaala waxaasoo dhan ashraadda iyo amaaraadka iyo calaamadaha saacadda saxad bihaa alahbaaru axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa badankeeda ku soo wada arooray wadaadku wuxuu leeyahy mahdiga mooyaane halkan sharaxa ibnu maanic cafa allaahu canna wa canhu ibnu maanicna dee ilaahay ha ka dhaafo waynu soo marnay waynu soo tilmaannoo axaadiista mahdiguna culummada xadiiska yaqaanaa way saxiyeen hadday tahay shawkaani hadday tahay culimmadii hore muxaqiqiinta haddii ay tahay maxaanku idhaahdaa sheekh alalbani silsilada axaadiista saxiixa silsilada axaadiista saxiixa albani wuxuu keenay wax allaale wixii culummo mutaqadimiin iyo mutaakhiriin tasxiixisay buu sheekeynaya sheekh albani ilahay raallah ka sheekh cabdulmuxsin alcabaad ilahay dembigiisa ha dhaafo raximahullah raxmatan waasica isaguna risaaladiisa yare fiican uu ku axaadiista axaadiis almahdi axaadiista mahdigo dhan iyo wax allaala waxa mahdiga ku soo arooray maxaad ka taqaanaa ayuu ku keenay aad bay u fiicantahay risaaladaas caqiidatu ahli sunnati waljamaca fi khuruuj mahdi baa lahay aad bay u fiicantahay waayahay fakulluhaa dhammaan wax allaala waxa fakulluhaa dhammaan ashraadda saacadda saxad biha alakhbaaru cinda culamaa alxadiis culammada xadiiska macrifada u leh ama aqoonta u leh waa saxiixinaya wasadarat way qortay ay katabat waa qortay aahaaraha aaaarta caddaynaysa ku soo aroortay al akhyaaru raggii akhyaarta ahaa culammadii ummadda culammadii muslimiinta ahlucilmiga sunniyiinta muxaqiqiintaa ee salafiyiintaa ayaa qoray sadarad ay katabat waa qortay aahaaraha aahaarta caddaynaysa waxa qortay al akhyaaru waa faacilkiiyo raggii akhyaarkaaba qoray buu u jeeda ee dee a'immada ahaa ee aclaamta ahaa ee dee ma garanaysa macrifada ama cilmiga u lahaa xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayahay halkaa calaamadihii saacadda ayuu sheekhu ilaahay raallaha ka ahaada ka warramay calaamadihii saacadda ayuu halkaa ka sheekeeyey marka calaamaduhu dee kunuu ku waaweyna tobankan xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu rasuulku tobankanba uu ku wada keenay xadiiskii saxiixa ahaa markaa tobankani dee way dhacaysaa waana imanayaan tobankan waxaa jira calaamado yaryar oo axaadiista marka la raacraaco tatabuc lagu sameeyo iyo istiqraac lagu sameeyo axaadiista amaarado la yidhaahdo amaaraatu saacati sukra ama calaamadaha saacadda yaryar oo culimmadu aad iyo aad u ururiyaan cilmiga in la rafcin doono in jahligu faafi doono in tijaaradu faafi doono in wakhtigu uu yaraan doono dadku ru'asa dad ru'uusa oo juhaala inay dadku samaysan doonaan fiqiga diinta inay yaraan doonto waxyaabo fara badan baa dee cashraata saaca sukra markaa tukwana axaadiista ayaa aad loogu jamciyaa ku soo aroortay waaya markaa kuwii waaweynaabuu sheekhu halkanna ku keenay fii amri lmacaadi halkan wuxuu ka sheekaynaya macaadka iyo qiyaamaha iyo waxa ku soo arooraya ayuu halkan sheekhu inooga warramaya raximah llahu tacala raxmatan waasaca faslun fii amri lmacaadi wuxuu ka sheekaynayaa amriga macaadka iyo laabashada iyo qiyaamaha ayuu halkan laga sheekaynaya waaye wajzim waxaad goysaa waxaad jismisaa waxaad yaqiinisaa biamri lbacdi amriga bacdiga ay bacda almowti qofku markuu dhintay la soo saari doono marka bacfiga kadib in dadka la soo saari doono wanushuuru xabaalaha iyo qubuurta in dadka laga soo saari doono waalxashru in dadka la soo ururin doono si loo abaalmariyo bacfigu waa la soo saaraya nushuurkuna de waa quburi baa laga soo wada kicinaya xashriguna waa soo ururinta dadka la soo xashrinayay si dadka loo kala saaro oo dadka loo kala fasliyo de fasli baa dhacayan dadka waa la kala faslinaya marka marka xashri baa dhacaya oo de dadkii waa la soo ururinaya jisman yacni goo waxaad jismisaa ama qadcisaa qadcin isaguna waa masdar mu'akada waxaad jismisaa jasman waa markaa goo oo de qadci weeye bacda kadib bay dhacaysaa in dadka la soo saari doono bacda kadib nafqi suuri suurta bacfiga marka la cafuufo ee nafqigu uu dhaco kadibna dee dadka waxa waa la soo saaraya nushuur baa dhacaya bacfi baa dhacaya xashri baa dhacaya waxaasoo dhani dhammaan waa dhacaya marka caqiidatu ahlusunna waljamaaca in dadka la soo saari doono oo dadka maxaankuha dib loo soo xashrin doono waxay ka mid tahay caqiidatu ahlusunnati waljamaaca dee waa aragtay qur-aankuna in badan buu ka warramay bacfiga iyo macaadka iyo nashriga iyo aad buu qur-aanku qodobka haddee uga warramay masalada bacfiga iyo nushuurka iyo aad buu ka sheekaya qur-aanku markaa suurta in la afuufi doono suurtana rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam qarnun waa gees yunfaqu fiih waa gees la afuufi doono ayuu ku fasiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa soo wariyey tirmidi xasan baanu ka dhigay waxaa saxiixiyey asheekh axmed shaakir markuu tacliiqinayo musnadka imaam axmed isaguna waa tacliiqay axmed shaakir oo culimmada masar oo muxaqiqiin tahay ee muxuu ku idhaahdaa ragga la ictimaadada cuskuda weeye marka qarnigaa ama geeskaa la afuufaya rasuulku uu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa qarnun yunfaqu fiihi ka weeye marka masaajilkaana waa ictiqaadsanahay waana rumaysannahay yaqiin ama de ictiqaad saxa inay qisile kadaa sidaas oo kale sidaas oo kale waxaa la rumaynayaa sida dee bacfiga iyo nushuurkaba u rumaynayno sidaas oo kale wuquufu lkhalqi allahu akbar khalqiga iyo makhluuqu inay istaagayaan wuquufulkhalqi khalqigu inuu istaagayo lilxisaabi dadka in la xisaabin doono wuquufulkhalqi khalqiga iyo makhluuqu inuu u istaagayo wuquufulkhalqi khalqigu inuu u istaagayo lilxisaabi khalqiga iyo makhluuqu inuu u istaagi doono xisaab inuu istaagi doono oo dhammaan dadka la soo saari doono oo la xisaabin doono allah mustacaan yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin ilaahay baa loo tegayaa waqifuuhum innahum mas-uuluun waa la weydiin doonaa qofka dee waa la xisaabinaya khalqigu inuu u istaagi doono lilxisaabi masalada xisaabta in qofka la xisaabinayo dee way ku sugantay qur-aanka axaadiista sunnaha ahlucilmiga iyo culammaduna waa isku ijmaacaanoo shaki iyo wax irtiyaaba ma laha masaladaas shaki mal waaye lilxisaabi xisaabta loo dhacaysaa waa suxuf saas oo kale suxuftana yacni waa la qaybinayaa saxaa'ifta camalka waa la qaybinaya wa ida suxufu suxufta nushirat marka la faafiyo kitaabka la kala furaya waa dee maaragta maali hada alkitaabi laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha marka kutubta iyo saxaa'ifta in la qaybin doono oo qaarna midigta ay ku qaadanayaan qaarna da bidixda ay ku qaadanayaan qaarna min waraa'i dahrihi inuu ka qaadanayo waa soo aroortay arrintaasina waa waalid suxuftana waa la qaybin doona waa rumaysannahay suxufta in la qaybin doono ilaahay noo fududay nasalu allah alcafwa alcaafiya nasal allah salaama walmiisaana miisaankana waa rumaysannahay sidaas oo kale miisaankana waa ictiqaadsannahayoo waxaa la miisaamayaa walmiisaan lihawaabi ay hawaabulacmaali saalixa acmaa camalkii saalixa ahaa hawaabkeedii la miisaamay oo dee acmaashii saalixa ahayd waxaad imika samaysa waa la qorayay marka acmaashii saalixa ahayd ayaa miisaanka la saaraya ay hawaabaha abaalkeeda la saarayay waa sax wey oo dee camalkii saalixa ahaa iminka markaad tukato de shayguu dhammaanaya markaa waa la qoraya salaadii soonki waxaanaad samaynayso xarakaadkan ayaa dee ajarkeedii awaabkeedii markaa awaabkeedii acmaashii oo dee awaaba ba miisaankii la saaray markaa dee waxaa dhacaya midna inuu khafiif noqdo midna inuu aqiil markaa dee jismi iyo ajsaam ayuu ilahay u samaynaya bay culimmadu leeyihi oo dee sidii wax jismi leh waa la miisaamaya marka camalkii laftiisa la miisaamaya bimacnaa dee awaabkii waa laga dhigaya marka in miisaanka la miisaami doono acmaashana waa ictiqaadsanahay ama in dee waraaqaha la saarayo saxaa'ifta way soo aroortay camalka iyo hawaabka in la miisaamayo ama qofka caamilka shakhsiga laftiisa in la miisaamayo way soo aroortay intaba waa ictiqaadsanayno shakhsiga waa la miisaami karaa adilada way soo aroortay saxaa'if alacmaal waraaqaha iyo saxaa'ifta iyo alacmaal intaba waa la miisaamaya wuxuu leeyahay culammada muxaqiqiinta ay leeyihiin isma tacaarudaya mid marka culimmadu alkana leeyihin alacmaal saxaa'if alacmaal alcaamil ama shakhsiga laftiisa in la miisaamiyo waxaynu ictiqaadsannahay ama rumaysannahay wal miisaana miisaanka inuu dhacayo miisaankuna lihawaabi hawaab alacmaali marka miisaanku waa shay xaqiiqiya waana shay xisiya laba kafadoodna waa leeyahay culummadu qaarna waxay tilmaameen calayhim raxmatullah waa lisaan lisaanna waa leeyahay carabna waa leeyahay ayay culummadu yidhahdeen lahu lisaan carab waa leeyahay waana shay xaqiiqiya waana shay dhaba waxaa lagu miisaamaya saxaa'if alacmaal ama alacmaal ama alcaamil intabuu lagu miisaamaya marka masalada miisaanku horta wuxuu leeyahay dee laba kafadood inuu leeyahay kafataan laba kafadood inuu leeyahay waynu ictiqaadsanaynaa wadee axaadiis baa loo hay laba kafadood inuu leeyahay waynu ictiqaadsana ashkaal ma laha xaqiiqada miisaanku laba kafadood buu leeyahay laakiin masaladaa lisaanka anigu weli maan fahmin wax adilo ah oo lisaanka caddaynaya ma jiraan dee markaa culammadu ma qiyaas bay ku wada innanku culammadaynu raacnaa oo dee culammada fahamkooda ka bixi maynee oo meel kasta waxay ku leeyahay lahu lisaanu lisaan buu leeyahay carabka marka sheegayaa baan ujeeda miisaanka lisaan buu leeyahay baa kutubta ku taalla ictiqaadka ya ibnu qudaame iyo kutubtii hore xataa way ku taallaa walahu lisaanu ya marka culamada qaar baa yidhi wuxuu ka ansaxay ibnu cabbaas laakiin ibnu cabbaas kama sugna marka dee aataar baa jirta waxaan ka baqanayaa asaartaas inayna daciif tahay waayahay almuhim miisaanku waa shay xaqiiqiya waa miisaan dhaba maaha macnaheedu in cadaalad loola jeedo qaar baa yidhi cadaaladdaa loola jeeda laakiin kaasi waa baadil waa miisaan xaqiiqiya oo camalka lagu miisaami doono laba kafadood buu leeyahay sidaynu ictiqaadsannahay waana shay xaqa culammada qaarna maxay yidhahdeen ahlucilmigu waxay yidhahdeen lisaanna waa leeyahay bay culimmada yidhahdeen waaya marka kaale waa ictiqaadsana insha allahu tacala waayo wuxuu yidhi sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica kadaa sidaasoo kale waxa waajiba in la rumeeyo ama waxaynu ictiqaadsannahay waxyaabaynu ictiqaadsannaa asiraadu jidkana waa ictiqaadsannaa waa shay xaqoo jidka in la mari doono dadku inay jidka marayaan xataa ambiyadu inay marayso ya waa ictiqaadsannaha oo jidka waa la mari doonaa maalinta qiyaamaha waa biriish saaran oo la dul saaray dusha iyo matniga jahanamo dusheeda korkeeda la saaray dadkii hore iyo dadka dambaba way marayaan marka halkaasaa yani jidka wain minkum ilaa waaliduha culammada qaar maxay ku fasireen waaliduha alwuruud waxay ku fasireen almuruuru in la mari doono jidka siraad ba culamada qaar ku fasireen halkaa jidka siraadna waa rumaysannahay waana dhacaya uma kadibna waxaa imanaya waxaad goysaa oo aad yaqiinisaa oo aad goysaa oo shaki lahayn xawdi lmustafaa almustafaa calayhi salaatu wasalaam waa nebigeenniiye xawdkiisana gooyo qadciyo waxaad tidhahdaa rasuulkuna xawd buu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh isaguna shaki ma lahoo ajmaca waxay isku ijmaaceen salafkii saalixa ahaa in xawdka nebigu uu xaq yahay xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna dee axaadiis fara badan oo gaadhaysa mutawaatir gaadhaysa ayuu kaga warramay calayhi salaatu wasalam wuu leeyahay xawdkaygu masiiratu shahrin ballaadhkiisa iyo dherarkiisuba masiiratu shahrin biyihiisu waxay ka cad yihiin caanaha way ka cad yihiin buuhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu urtiisu way ka odgoon yihiin mistiga weelalka iyo yaalla cadadka weelka yaalla waa cadadka nujuumi samam wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka ka cabba xawdka nebiga mar dambe ma haraaday muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa soo saaray axaadiis fara badan baa ku soo array uu leeyahay waxaan arkaa xawdkaygiibaa waxaa lay tusay xawdkaygii ra'aytu xawdi xawdkaygii baan arkay ilaa halka ilaa halkaa gaadhaya min sancaa ilaa halkaa gaadhaya min uu rasuulku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam marka dee xawdka rasuulku waa shay xaqa waana shay sugan waayo wuxuu yidhi waxaad goysaa ama aad tasmisaa xawdka almustafaa sala allahu calayh wasalam xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaaguu fayaahana halkaana marka wuu de u tahniidaynaya sheekhu raximahullah yani fayaahana yani shaygii dee ma garanaysaa yimi ee mashaqo la'aan iyo tacab la'aan ee alhani ay ku yimaado weeye marka halkan wuxuu leeyahay fayaahana yacni hanaa'adii soo qaabiloo kaalay waxaad yacni nafiskii iyo dee raaxadii soo qaabil buu yidhi liman shakhsi u soo qaabil bihi naala cabbitaankiisa ku gaadha ay bihi ay bisababi shurbi minhu naala ay asaaba xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka gaadha yacni dee markaa xawdka ka caba rasuulka calayhi salaatu wasalaam liman bihi naala asiiba qofkii waxaad u soo markaa u soo xaadirtaa qofkii dee ka cabba ee halka ashifaa yacni caafimaad inuu heliyo oo hadduu ka cabbo maalinta haraad dambe waa ka go'aya marka halkaana xawdkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu sheekhu tahni'a oo cidda ka cabaysa dadka muuminiinta ah ee dee awliyada ah ee muttaqiinta ah ee raacay hadigii iyo dariiqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee sugnaaday ayuu halkaana sheekhu u tahniidaynaya markaas soo xaadir buu marka xawdkuna waa shay xaqa waana shay sugan weeye canhu ee canilxawdi xawdka xawdka xaggiisa canhu xawdka xaggiisa yudaadu waa laga eryayaa laga difaacayaa almuftari kii beenta abuurtay qofkii firyada u saaxiibka ama beenta u saaxiibka ahaa ama alle been ka sheegay ama rasuulka been ka sheegay ama sharciga iyo diinta ku soo daray waxaana ilaahay iyo rasuulku aanu oggolaan ama bidcada u saaxiibka ahaa ama mubtadicada ahaa waa loo diiday canhu xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam yudaadu waa loo diiday almuftari kii beenta abuurtay kamaa warada sida soo aroortay kamaa warada sida waaridka soo aroortay waman naxaa waman naxaa qofka mara waman naxaa haddaba qofka mara ay salaka qofka mara subula salaama duruqda salaamada iyo badbaadada qofka mara ee itibaaca iyo raacitaanka sunnaha iyo hadiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dadaala ee bidca ka bari noqda ee kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn iska ilaalina ama dee xumaanta iyo macaasida ka fogaada lam yurad loo diidi maayo oo kaa hadduu ku soo arooro lam yurad waayo dee waa mutabic buu ahaa qof mutabic oo itibaacu saaxiiba ayuu ahaaye qof dee mubtadaca muu ahayn marka wuxuu yidhi qofka haddaba sunnaha raaca ama itibaaca sameeya isaga loo diidi maayo laga eryi maayo waman naxaa shaksiga waman qofkii shaksigii naxaa u qastiyey maraa sugula duruqda assalaama dariiqa salaamada iyo badbaadada sunnaha iyo itibaaca ee dee rasuulka iyo hadigiisa raaca lam yurad laga difaaci maayo wuxuu noqonayaa dadka ku aroora ee xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka cabbabu kaasina noqonayaa wuxuu sheekhu raximahullah raxmatan waasica fakun mudiican fakun waxaad noqotaa fakun waxaad noqotaa mudiica mid adeecaya yani mudiic noqon adee mudiic oo adeecaya noqon waqfu waxaad raacdaa yani walaa taqfa raacraac weeye qafa u raaca waqfu waxaad raacdaa ahla daaca waa dadka daacada u saaxiibkaa raaca min ahli sunnati waljamaaca firqada ahlu sunna waljamaaca firqada saxdaa waar firqadaa raac firqa way bateen madaahibtii way bateen wadaadadii iyo kutubtii iyo wixii way isdhexqaadayaane waar waxaad raacdaa dadka daacada ee caqiidata ahlu sunna waljamaaca dadka haystaa waar dadkaa raacbuud fakun waxaad noqotaa mutiica mid addeecay noqon oo dee daacaba kaara waqfu waxaad raacdaa ay ittabic raac ahla daaca dadka daacada u saaxiibkaa fakun waxaad noqotaa mutiican waqfu raac ahla daaca marka wuxuu u jeedaa dee dariiqadii ahlu sunna waljamaaca dariiqadii salafkii saalixa ahaa ama madhabkii salafkii saalixa raac waayo madaahibtii kale waa lagu lumaya ama dee firaqii kale waa lagu lumaya waayahay waxaad noqotaa ahla daaca fil xawdi xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo xawdka waa inaad ictiqaadiyo in xawdku xaq yahay xawdku waa xaq weeyaan waalkawthar kawtharkuna waa nahri iyo wadi ku yaalla filjannati jannada ku yaalla taana dee xadiiska ku soo aroortay kawtharku nahri waa wadi ku yaalla filjannati jannada ku yaalla culimmaduna waa ku fasireen ilaahay allaha ka ahaada waayaa xawdkana waa inaad sugto kawtarkana waa weli jannada ku yaalla washafaaca shafaacada waa inaad sugto rasuulku waa shafaaco qaadaya calayhi salaatu wasalaam rasuulka shafaacadiisu ee intaasuu shafaaco shafaaco qaadaya muuminiintu waa shafaaco qaadaya malaa'igtu waa shafaaco qaadaya dadka yaryar ee dhintee saqiiray waa shafaaco qaadaya waxaasoo shafaacadana dee waxaad raacdaa dariiqada ahlusunna waljamaaca raacoo waxaad isbaatisaa الشفاعة بالنبيين هلكا مركا يجيده يا حمسي ها شفاعة يوسف قالوا كجرا هلكا لينك خدك يا هاي يا انكسر شفاعة شفاعة ضدك عصابة النار تجري لو شفاعة قالت هيا جدا يا جميل هاي عبد الرحمن الخوارج قلده خوارج تلقى ديدن قلده عصاده قلده عصاده ee muuxidiintii naarta la gelinayo waxa diidan madhab الخوارج culimada halka الخوارج uu kale waxaad raacdaa waxaad isbaatisaa shafaacadana uu isbaatiyo marka waliba masalada dee muhiimka ah shafaacada marka culimadu kutubta ku keenaan dadka naarta geliya loo shafaaco qaday ictiqaadka ku naskaraya waliba tan khawaarijta ay inkarayaan iyo culiyo muctasiladu jeey alkhawaarij والمعتزلة الخوارج والمعتزلة لماذا قرأ إنك تشيخه هذا لا سعوا هلك آه وي واحد رعنا أهل حق رع واردتك حق وصاحب كان رعو شفاعة واحد إثبات النبي عليه الصلاة والسلام فإنها أي الشفاعة العظمى ولم الشفاعة الوين فإنها أي الشفاعة العظمى الشفاعة الوين ثابتة وأسقطت الشفاعة الوين للمصطفى رسول كان عليه الصلاة والسلام شفاعة الوين وأسقطتها الله أكبر شفاعة المقام المحمود تفسيرك مرجع علماء فسرين مقامك محمود كان محل مفسر أي الشفاعة العظمى ومقامك محمود كان شفاعة العظمى إن قصدوا حنابلده أي تفسير كلا صار واحد واحد لا يعمل هلكا هلكا هذا مركل مرينا حرتين حنابلده برتا مركل مرينا كان عن حنابلده دم بيقول الله هدافه إله حنابلده هكذافه بعد ليه بدو حنابلده بتلاقى كمينا sida i'tiqaadkii i'tiqaad alqaadiyay ala kitabka la ilaa waxa ku taala wuxuu leeyahay shafaacada alcudna waxa loo jeedaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa lagu fadhiisinaya ilaahay wuxuu rasuulka ku fadhiisinaya kursiga lagu fadhiisinaya casho wax noocaas xana bilada akhri hatta dee waxa la yaab leh ibnu taymiya sasaymsi allahu musta'an halka marka xanaabiladii maqaam mahmuud aad maqashaba xanaabilada kana xisa waayahay marka shafaacatu udma waxa loola jeedaa maqaamka mahmuudka loola jeedaa xartiina way siibatay fa in aasabidatu wa usugantahay lil mustafa rasuulka usugantay marka shafaacada udmaduna waa maqaamka marka aayada quraanka ee inuu ilaahay ka soo saarayo maqaam mahmuud marka maqaamka mahmuudki axaadiista waxa saxa in shafaacada loola jeedo marka halka shaaficiyada ayaa saxay la socday way isqabsadeen baa la yiri baqdad qaar culimada qaar baa way isjiideen xanaabiladii shaaficiyadu masiladana waa dhagaxbaha ka dhacay waa la isku dhagax tooray laakiin shaaficiyadu ma saxna waayo xadiisku waa sax in loola jeedo maqaamka mahmuudku ash-shafaacatu ah fa innaha fitaga ma dhexgelin nashiidkii laakiin inagu dawacan i'tiqaadka saxda baan qaadanaynaa waxa saxa in loola jeedo al-maqaam al-mahmuud shafaacatu فإنها ثابتة وصبتان للمصطفى الرسول كما صبت عليه الصلاة والسلام كغيره kuwa kale min kulli arbaabi lwafaa ay min kulli asxaabi lwafaa cid kasta oo u saaxiiba inay amarka rasuulka wafiso nahyiga ka fogaato dadka muuminiinta ee dee mutaqiinta ee awliyadaa waa loo shafaaco qaadeen oo dadkii dee mowqifkii oo loo shafaaco qaadeen cid kastaana waa shafaaco qaadaysaayoo dee cid kastaana waa u sugan tahayoo muminiintu way shafaaco qaadayaan rusushu waa shafaaco qaadayaan kale ambiyadu dhammaan waa shafaaco qaadayaan fa innahaa taabitatun waa u sugan tahay shafaacadu lilmustafa rasuulka u sugantahay ka qayrihi iyo kuwa waxa kale u sugan tahay annahaa taabita waxay u sugantahay ka qayri kuwa kale waa u sugan tahay min kulli arbaabil wafaa cid kasta oo fiican muminiintu de way shafaaco qaadayaan waa shafaacaadkii kale way shafaaco qaadayaan min caalimin min caalimin culummadii qofkii caamilka ahaa ka rusuli sidii rusushii iyo ambiyadii wal abraara dadkii abraarta ahaa siwaa mooyaane allatii shafaacada khusat lagu gaar yeelay bidil anwaari rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam shafaacada rasuulka lagu gaar yeelay mooyaane sida shafaacatlcudmado keliya mooyaane iyo shafaacada uu shafaaco qaadayo adeerkii abu aalibna dee isagay khaas ku tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka jannada in loo dalbo in loo furo oo ay jannada galaanna rasuulkay ku khaastay calayhi salaam marka kuwa mooyaane laakiin dadkan cusaada eh ee faasiqiinta ah ee naarta gelaya loo shafaaco qaadayo muuminiintu way shafaaco qaadayaan rasuulku wuu shafaaco qaadaya dadku way shafaaco qaadayaan yani taa gaarkaa mooyaane siwaa mooyaane allatii ta khusad lagu gaaryeelay bidiidkii u saaxiibka ahayd bidiidkii u saaxiibka ahayd saaxib alanwaar ay almustafa halkaan mustafa rasuulkeenna ayuu la jeeday calayhi salaatu wasalaam alkalaamu cala aljannati wannaar halkaasaynu u qabanaa soomaa sheekho wallahu subxaanahu watacaala aclam wabillahi tacala tawfiiq